بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanna oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamuliyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah weerar lagu dilay askar ka tirsan hindiya iyo kuwa xukuumadda islaamabad oo siyaabo kala duwan uga kala dhacay gobolka kashmiir iyo gudaha bakistan dowladda shuuciyadda shiinaha oo bilowday inay macbad gaaleed ka dhisto dhulka turkistaanta bari si ay ugu fasahaadiso dadka muslimiinta ah haddaba tallaabadan maxaa xilligan ku soo beegay halkayse ku dembeeyeen mucaskaraadkii loo ekeysiiyey xabsiyada ee lagu tacdiibin jiray muslimiinta ay goor inta badan mas-uuliyiinta midowda yurub oo go'aansaday inay qaadacaan kulammada ururka ee waddanka hungari haddaba maxaa ka jira in madaxda yurub ay ka caraysan yihiin booqashadii uu hogaamiyaha hungari ku tegay dalka ruushka ciidanka yuhuudda sahaynada oo qirtay in qaar badan oo ka mid ah taangiyadooda ay ku waayeen dagaalka khaza iyo muqaawamada oo dhigba xooggan ku haya cadowga sahaynada mas-uuliyiinta dowladda kenya oo ku dhawaaqay in cudurka h i v aidis uu si xowli ah ugu sii dhex faafayo bulshada ku dhaqan afar iyo labaatan gobol oo kenya ka tirsan iyo kenya oo mar kale kaalmaha hore ka gashay dalalka afrika ee cudurkaani la dhiban sidee dagaalada waddanka suudaan u saameeyeen wax soo saarka xabagta ee uu dalkaasi caanka ku yahay maxaase ka og tahay waddanka ugu weyn ee caalami ahaan soo saara xabagtaasi qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار waa hagaag waa maalinimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha muxaram sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamuliyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wararka ka imaanaya gobolka kashmiir ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kaafiradda ah ee hindiya ayaa ku warramaya inay halkaasi ka dhaceen iska horimaadya u dhexeeya kooxa hubaysan oo muslimiin ah iyo ciidanka hindiya dagaalka ayaa si gaar ah waxa uga dhacay mandiqada daada ee dhacda koonfurta gobolka halkaas oo marar badan ay ka dhaceen weerara hubaysan bayaan ka soo baxay taliska ciidanka xukuumadda new delhi ayay ku sheegeen in khasaare uu ka soo gaaray weerarka sidoo kalena mandiqadda ay ku daabuleen ciidamo hor leh warar soo baxaya ayaa iyagana sheegaya in ciidanka hindiya halkaasi looga dilay ilaa afar askari oo uu ku jiro sargaal sare sagaalkii bishan aynu ku guda jirno ee julay ay ahayd markii sidan oo kale shan askari oo ka tirsan ciidanka hindiya lagu dilay mandiqadda gatuu ee gobolka jaamu weerarada ay fulinayaan muslimiinta ee ka dhacaya waddanka hindiya ayaa aad u soo badanayay ayaa aad ugu soo badanaya gobollada ay maamusho xukuumadda narandara modi kuwaas oo looga jawaabayo gaboodfallada iyo gumaysiga muslimiinta ay la kulmayaan dhanka kale waddanka bakistan waxaa isagana ka dhacay weerar khasaare xooggan geystay oo lagu beegsaday saldhigi ciidan oo ay lahaayeen militariga xukuumadda islaamabad dagaalyahana hubaysan ayaa gudaha u galay saldhiggan oo ku yaalla waqooyi galbeed bakistan waxaana dagaal socday in muddo ah uu dhex maray labada ciidan xukuumadda islaamabad ayaa qiratay in weerarkaasi looga dilay ilaa siddeed askari iyadoo dhanka kala xustay in dagaalyahanada weerarka fuliyey ay ka soo tallaabeen xuduudda ay la wadaagto afghanistan xarakada daalibaan bakistan ayaa dhowr jeer weeraro xooggan ka fulisay gudaha dalkan halkaasoo khasaare lixaad leh lagu gaadhsiiyey xukuumadda islaamabad weeraradaas ayaana badanaa beegsadaa xarumaha ciidan iyo kuwa dowladda isla arrimaha aasiyada dhexe ayaan ku guda jirnaaye wararka ka imaanaya waddanka afghanistan ayaa ku warramaya in robab mihigaan ah oo sababay daadad ay ka da'een gobollo kala duwan oo ka tirsan dalkaas kuwaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ilaa soddon iyo shan ruux ayaa lasoo werinayaa in keliya ay ku dhinteen gobolka nangahar halkaasoo ay ku dhaawacmeen laba boqol iyo soddon kale sida uu shaaciyey xogayaha warfaafinta ee gobolka dadka dhaawacmay ayaa loo daabulay cisbitaallada ku yaalla magaalooyinka waaweyn ee gobolka halka sidoo kale la sameeyey howlgallo lagu soo daadguraynayo dadka ku xayiran deegaanada fogfog iyadoo laga yaabo inay kor u kacdo tirada dhimashada bishii mey ee lasoo dhaafa ayay ahayd markii robab sidan oo kale khasaare lixaad la geystay ay kaga da'een gobolka baglaan halkaas oo ay ku dhinteen ilaa saddex boqol oo ruux oo afgaani ah إنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir moxamed iyo elyaas cabdulaahi waad mahadsan tahay walaalka suheyb cabdulaahi dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadanno barnaamijka caalamulyowm sidoo kalena aan ku falanqayno arrimaha ay hadalhayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka aan soo dhoweeyo walaalka eliyaas cabdulaahi inoo soo qabo wargeyska dhankaaga ugu horeeya waad mahadsantahay maahir qodobka ugu horreeya ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa majalladada star ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinayso mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya ayaa ku dhawaaqay in cudurka h i v-ga uu si xawli ah ugu dhex faafayo bulshada ku dhaqan inta badan gobollada uu ka kooban yahay waddankaasi sida lagu caddeeyey qoraalka saxiifadda gobolka kiambu waxay tirada dadka uu soo ritay cudurkan ay gaartay ilaa laba dhibic labaatan iyo toddoba boqolkiiba sidoo kale dhulka ay kenya xoogga ku gumaysata ayaa isagana laga soo calaamadeeyey faafitaanka xawliga ah ee cudurkan warbixinta ayaa lagu sheegay in gobollada wajeer iyo gaarisa ay boqolkiiba labaatan iyo siddeed dhibic lix ay ka yihiin dadka sida daran ugu lee'anaya xanuunkan iyadoona maalin walba la diiwaangelinayo kiisas hor leh oo ay xaaladdooda liidato waana sida ay tibaaxaysa warbixinta sidoo kale waxaa xusid mudan in magaalada caasimadda ah ee nairobi ay iyadu lafteeda la circiraysa xanuunkan dilaaga ah waxayna majalladdu tibaaxaysaa in boqolkiiba afar dhibic saddex ay yihiin bulshada ku dhaqan magaalo madaxda ee la daalaadhacaya h i v-ga sida ay tibaaxayaan hay-adaha caafimaad iyo saraakiishooda waxyaabaha ugu badan ee sababay faafitaankan deg dega ah ee uu sameynaya caabuqan ayaa lagu sheegay inay sabab u yihiin in waddanka kenya ay xargagoosad ku noqdeen goobaha lagu tunto iyo xarumaha lagu caweeyey ee ay ku badan yihiin isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya waad mahadsan tahay walaalka ilyaas wargeyska inoo xiga xubinteenna waa alqudus oo fadhigiisu yahay dhulka barakaysan ee filistiin ee ku hoos jira gumaysiga yuhuudda kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan in badi taangiyadii ay yuhuuddu ku soo galeen marinka khaza ay ku hoos burbureen gacanta kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta een ciidanka gumaysuhu waxay markii ugu horreysay qirteen yaraanta taangiyada ay u adeegsadaan dagaalka ka soconaya marinka khaza kadib markii intooda badan gaadiidkaasi lagu gubay een dagaalka khaza sida uu wargeysku ka soo xiganayo warbaahinta yuhuudda wargeyska iyo diicood axranood oo yuhuuddu leedahay uuna soo xiganayo wargeyska alqudus ayaa sheegay in warbixin ka soo baxday ciidamada yuhuudda ee gudaha u galay khaza ay kaga cawdeen gabaabsiga taangiyo la-aanta iyo sidoo kale rasaasta oo gabaabsi ka ah eegaga dagaalka waxay diideen ciidankan amar la doonayay in lagu siiyo inay dagaalka ballaariyaan waxayna taliska u sheegeen in dhibaatada hadda ay wajahayaan ay tahay gaadiid la-aan markii intooda badan gaadiidka lagu gubay gantaalada alyaasiin boqol iyo shan ee lagu farsameeyey gudaha marinka khaza qirashada ciidanka gumaystaha ayaa timid markii maxkamadda sare ee maamulka gumaystaha ay soo jeedisay in la tababaro oo guutooyinka ciidanka gaadiidka gaashaamaan lagu biiriyo saraakiil haweenah taasoo keentay inay xaqiijiyaan inuu aad u yaryahay rasaasta la haysto iyo sidoo kale taangiyada oo ah kuwa gabaabsi ah oo ku hoos burburay gacanta kooxaha waxiska caabinta ee reer filistiin waxay tani ka dhigan tahay in markii ugu horreysay ay ciidamada yuhuuddu qirtaan in ay ku waayeen tiro badan oo taangiye ah dagaalka ka soconaya marinka khaza xilliganna ay la ildaran yihiin rasaasyari saraakiil iyo askar badanna ay ku waayeen cudwaanka ay ku qaadeen marinka khaza xeer ilaaliyaha guud ee yuhuudda oo afka ciidanka ku hadlayay ayaa yidhi intii dagaalku socday waxaa ku burburay taangiyo badan marxaladdanna waa kuwa howlgab ah oo aanan loo isticmaali karin dagaal iyo tababartoona mana la filayo in xitaa mar dhow taangiyo cusub lagu soo kordhiyo ciidamada ayuu yidhi isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu mas-uulkan sahyuuniga ah yidhi tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay ciidanku waxay wadeen tababaro deg deg ah waxay abaabuleen ciidan tiro badan kaasoo ujeedkiisu ahaa in si deg dega loo kabo qaybaha ka maqan ciidanka balse xilligan uu jiro gabaabsi ku waadan taangiyada iyo rasaasta maahiraad baad u mahadsan tahay qodobka inoo xiga ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa majalladda ingiriiska ah ee the gaadiyan ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinayso inta badan mas-uuliyiinta ururka midooda yurub oo go'aansaday inay qaadacaan kulammada ururka ee lagu qaban jiray waddanka hungari tan iyo wixii ka dambeeyey kulankii ay wada yeesheen ra-iisul wasaaraha dalka hungari iyo faladimir putin xukuumadda budabest ayaa wajahaysa cadaadisyo xooggan oo uga imaanaya dhanka midooda iyo sidoo kale waddamada kale ee aanan taageersanayn hannaanka siyaasadeed ee ruushka warbixinta ayaa maahiru waxa ay tibaaxaysaa in midowga uu weli si aad ah uga caraysan yahay socdaalkii victor orban ee moscow walow ninkan uu caddeeyey ujeeddadiisa socdaal ee halkaas inay daaraneed arrimo nabadgeliyo haddana midowda yurub ayaa midaasi u arka mid xaqiiqada ka fog orban iyo putinna ay soo maleegayeen arrimo kale een waxyaabaha kale ee dalka hungari ku soo jeediyey indhaha dowladaha qaybta ka ah midowda yurub waxaa ka mid ah in waddankan uu diiday in kiyef uu si toos ah ama si dadban uu u siiyo hub dhanka kalena uu si cad u sheegay inuu ka soo horjeesta waxyaabaha ay waddo xukuumadda moscow mar xaalka hungari uu yahay sidaa midowda yurubna uu ku jiro tuhunno ah in budabest ay xaliif dhow la tahay moscow ayuu ra-iisul wasaarihii guud waxa uu u safray dalka ruushka waana halkan dabcan meesha ay ka qarxday foolakaanadan cusub waad mahadsan tahay walaalka iliyas wargeyska inoo xiga xubinteenna waa turkistan timis kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan in dowladda shuuciyadda shiinaha ay bilowday in ay macbadgaaleed ka dhisato dhulka turkistaanta bari si ay ugu fasahaadiso dadka muslimiinta ah wargeyska ayaa sheegay in dhaqan doorinta lagu hayo dadka muslimiinta ah ee degan gobolka turkistaanta bari ee isugu jira bedelidda taariikhdooda iyo dhismooyinka ay ujeedkeedu tahay in lagu bedelo dhaqanka shuuciyadda shiinaha waxaana fikraddan ka dambeeya buu wargeysku yidhi nin lagu magacaabo banyuu oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha qowmiyadaha qaranka u qaabilsan dowladda shuuciyadda shiinaha kaasi oo ku magacaaban gobolka turkistaanta bari waxaana uu ninkan hadalkaasi ka jeediyey madal caalami ah inkasta oo dhaqanka dadka shiinaha uu kala duwan yahay haddana waxa uu ku socdaa dhabbihii midnimada qodobka ugu muhiimsan ee midayn karana waa dhaqanka shiinaha ayuu yidhi ban waxay tani kusoo beegmaysaa xilli xaalad adag ay wajahayaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan turkistaanta bari kuwaasi oo isugu jira dilalka barakacinta kalageynta qoysaska muslimiinta ah iyo sidoo kale in la burburiyo masaajidda iyo goobaha kale ee lagu cibaadaysto kuwaasi oo lagu bedelo macaabidgaaleed aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa maahir maxamed qodobkiisuna waxa uu guniya gunaanad u ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta iminkana aan dib ugu laabanna dhanka suheyb cabdulaahi si halkaasaan uga sii ambaqaadna qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاري waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamulyoom ayaad degaysanaysaan howlgal keligii duul ah oo lagu dhaawacay dad yahuud ah ayaa ka dhacay dhulka daanta galbeed halka dhanka kale ciidanka sahaynada ay xoogugal ku sameeyeen deegaana ka tirsan mandiqadaasi warbaahinta sahaynada ayaa subaxnimadii saaka ku warantay in saddex yahuud ah lagu dhaawacay weerar gaarijirsiin ah oo ka dhacay waddada lixdanka ee deegaanka shamroon ciidanka sahaynada ayaa sheegay inay wadaan howlgalla ay ku baadigoobayaan halyeygii fuliyey weerarka oo si deg deg ah goobta uga baxsaday yahuudda ayaa sidoo kale xoogugal waxa ay ku sameeyeen xaafada ka tirsan magaalada albiriyah iyagoo halkaasi ku dilay wiil dhallinyaro falastiini ah wakaaladda wararka falastiiniyiinta ee waafa ayaa sheegtay in ruuxa la togtay lagu magacaabo axmed ramsi cabdisuldaan oo ahaa labaatan jir yahuudda ayaana meydka axmed haystay muddo saacdo ah iyagoo markii dambe ehelkiisa u fasaxay inay qaataan booliiska sahaynada ayaa dhankiisa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in wiil dhallinyaro ah oo ka soo jeeda qidaaca khaza uu dhaawacay askari boolis ah oo ku sugnaa goob u dhow magaalada ramullah iyagana ay togteen sidoo kale iska horimaadyo culus oo u dhexeeya muqaawamada filistiin iyo gumaystaha ayaa ka dhacay magaalooyinka naabolis iyo duubaas kooxaha wax iskacaabinta bayaan ay soo saareen ayay ku sheegeen in weeraro kamaa'ino ah iyo dagaallo foolkafool ah ay la galeen ciidanka gumaystaha ee ku soo duulay sawirro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxa ay muujinayaan ciidan ka tirsan yahuudda oo gaashaan ka dhiganaya wiil dhallinyaro falastiini ah si ay isaga difaacaan rasaasta muqaawamada tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza waxaa sii xoogaystay iska horimaadyada dhex maraya yahuudda iyo kooxaha muqaawamada ee ka dhacaya daanta galbeed gumaystaha ayaana fuliyey howlgalla uu ku qafaalay kumanaan falastiiniyiin ah sidoo kale muqaawamada dhankooda waxa ay fuliyeen weeraro laayaan ah oo lagu dilay askar iyo saraakiil sidoo kalena lagu gubay gaadiid ciidan gumaystaha ayaa mustaqbalka ka baqaya in daanta galbeed ay noqoto khazo labaad maadaama ay ku soo xoogaysanayaan dhallinyarada hubka qaadanaya si ay u soo celiyaan sharafka ummaddooda isagana dulqaadaan gumaysiga كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها ويا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyom ayaan isla soo gaarnay sidee dagaalada waddanka suudaan ay saameyn ugu yeesheen wax soo saarka xabagta ee dalkaasi caanka uu ku ahaa warbixin soo socota waxaa arrimahaasi inoogu eegayaa walaalkeen xaadis cabduqaadir kumanaan ka mid ah dadka reer suudaan ee ka shaqeeya soo saaridda xabkaha ee dalkaasi ayaa wajahaya culaysyo xoogan ee caqabado hareeyay habsamo socodkii howlaha gurashada iyo kamacaashidda dhaqaalaha ee xabagta xil inta badan deegaanada laga soo guro ay ka jiraan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidanka dalkaasi iyo kuwa dacmu sariic ee loo yaqaan r s f dagaalada joogtada ah ee deegaanadaasi waxay dib udhac ku keeneen xirfadaha muhiimka ay ku tiirsan yihiin inta badan bulshada waddankaasi waxaa la burburiyey boqolaal warshado iyadoo sidoo kale shaqadii ay gabeen tobannaan mashaariic oo dhanka beeraha ah halka intaasay sii dheer yihiin boobka hantida ay geysanayaan kooxo ka tirsan malishaadka gurmadka deg dega loogu yeero warbixintanan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu allaha ogolaado xaqaiiq ku saabsan wax soo saarka xabagta ee dalkaasi suudaan oo qayb ka noqda mashaariicda bulshada halisaha kala kulmaya xiisadaha ka jira dalkaasi kaasoo sidoo kale malaayiin qof oo ka tirsan dadka ka shaqeeya ay dareemayaan cadaysyo ku aadan dagaalada joogtada ah samuqla carabi ama xabagta carabta ee uu caanka ku yahay dalkan waa mid leh muhiimad gaar ah waxaana siddeetan boqolkiiba caalami ahaan wax soo saarkeeda loo nisbeeyaa gudaha dalkaasi suudaan qadac ahaan waxaa dadka ka shaqeeya xirfadda soo saaridda xabagtan ay kor u dhaafaysaa shan milyan oo ruux kuwaas oo ku dhaqan saddex iyo toban gobol oo ay ku yaalaan geedaha xabagta keena masaaxada dhuleed ee u gaarka xabagta dalka suudaan waxay ka badan tahay shan boqol kun oo kilomitir kuwaasoo siyaabo kala duwan ay malaayiin ruux uga faa'iidaystaan si wada jirahan uga soo saaraan xaddi aad u badan oo la dhoofiyo waa mid ka mid a badeecooyinka ugu muhiimsan ee laga dhoofiyo suudaan waxaana sanadkii labada kun labaiy labaatanka qiimaha dhoofinta xabagta ee dalkaasi ay gaartay boqol siddeetan iyo saddex bilyan oo dollar waxaana sidaas awgeed ay maadadan qayb ka noqotay badeecooyinka suudaan ay dhoofiso tobanka ugu horeeya dagaalka ka socda suudaan wuxuu bilowgiisii bishii abril ee labada kun saddex iyo labaatanka kusoo beegmay xilli lasoo afjaray howlihii gurashada xabkaha islamarkaana uu socday diyaargarow ku aadan howlaha dhoofinta muusimka ama xilliga goosashada xabagta wuxuu ka bilaabmaa bisha nofembar waxaana lasoo afjaraa bartamaha abril sanad kasta xilligan oo kale waxay soo saarayaasha iyo ganacsatada heerarka dhexe ay ku guda jiraan iibinta badeecooyinka gacanta ku hayaan si ay ugu bedeshaan adeegyada muhiimka u ah uguna bixiyaan lacagaha deymaha iyagoona u daargaroobaya muusimka soo aadan ee ka faa'iidaysiga wax soo saarka xabkaha kadib markii dagaalada suudaan ay kasoo bilowday magaalada caasimadda ay kusii fideen gobolada kardafaan iyo daarfuur ay soo saarayaasha xabagta ee suudaan la kulmeen khasaare aad u xoogan sida uu sheegayo abuubakar aadam ninkan oo ku sugan galbeedka kardafaan ayaa sheegaya in caqabadaha joogtadaha ay sare usii qaadeen sicirka wax soo saarka xabkaha kadib markii ay dagaaladu soo gaareen mandiqada iyo guud ahaan dhulbeereedyada ishaystaa ilaa gobolada bari ee suudaan wuxuu aadam sidoo kale xaqiijiyey in siddeetan iyo shan boqolkiiba shaqaalihii ku howlanaa mashruucan ayna noloshooda ku tiirsanaad ay gebi ahaanba hakiyeen shaqadii wixii ka dambeeyey markii uu soo fiday dagaalka halka uu sii xoogeystay fashilka dhanka gurashada xabagta cabsi laga qabo inay dadkaasi wax ka soo gaarto natiijada dagaalada ka socda dalkaasi dhankiisa xubin ka tirsan golaha xabagta carabiga ee ka baxda dalkaasi oo lagu magacaabo mustafa sayid al khaliil ayaa ka hadlay ahmiyadda wax soo saarka maadadan ay u leedahay suudaan isagoo farta ku fiiqaya kheyraadka dhanka keymaha iyo geedka bixiya xabagta ee deegaanadaasi looga yaqaan al-hashaab sida uu ninkani sheegayana waxaa suudaan ay tobanaan sano soo saaraysay siddeetan boqolkiiba xabagta caalami ahaan waxaana khaliil uu soo hadal qaaday saameynta ay dagaalada dalkaasi ku yeesheen ishan dhaqaale ee muhiimka u ahayd nolosha malaayiin suudaaniyiin ah waxaana xaaladda dalkaasi oo faraha kasii baxda ay keentay hoos u dhac aad u xoogan uu ku yimid wax soo saarka xabagta sida uu tilmaamayo axmed al canaan wuxuu ka sheekeynayaa dhibaatooyinka ay soo saarayaashu ka maraan soo gudbinta xabkaha gaar ahaan markay kasoo safrinayaan deegaanada baadiyaha si ay u gaarsiiyaan dekadaha laga dhoofiyo wuxuu sheegay inay ku khasban yihiin in ay ka fogaadaan deegaanada ay ku badan yihiin dagaalada sidaas darteed oo ay jaraan masaafo aad u dheer oo dhul ah taasoo ku qaadata waqti ka badan saacadihii la isugu gudbin jiray badeecooyinka ka hor dagaalada wuxuu axmed sidoo kale sheegay inaysan xadidi karin xaddiga ama kamiyada la dhoofiyo inta ay jiraan culeysyada uu dalku marayo hase ahaatee xilliyada aysan jirin dagaalada iyo xaaladaha amni ee dalkaasi la dhoofiyaa waxaa lagu qiyaaso boqol iyo labaatan kun ilaa boqol iyo konton kun oo tan sanadkiiba iyadoona qiyaasuhu waqti xaadirkan ay tilmaamayaan in dagaalada socda awgood wax soo saarka guud ahaan uu u dhexeeyo toddobaatan iyo laba kun ilaa sagaashan kun oo tan dhanka kale dhulka ugaarka ah beeraha xabagta ee suudaan waxaa lagu sheegaa shan meelood meel ka mid ah masaaxada dalkaasi ama sida aan soo sheegnay shan boqol kun oo kilomitr squire ah
ما شاء الله بسم الله halkanina waa deegaan ay dadkiisu mar qura wada toosaan una jihaystaan dhanka beeraha halkaas oo ay si wada jira uga sameeyaan howlaha ugu horeeya ee guridda xabagta يا مطق انت كان شدرك بقى كتير haddii ay beertaada ku yaallaan geeda badan او yacni waa inaad maalmaha goosashada keentaa shaqaale aad kaashato haddii kale waxaad keenaysaa qalab kuu shaqeeya maalintii ilaa saacadda duhurka ama nidaam qandaraas oo keenta oo dhan ah shaqaaluhu waxayba ka faa'iidaystaan xilliyada goosashada marka la gaaro waxaad soo kaxaynaysaa dadka deegaanka si ay kugu caawiyaan gurashada xabagta xitaa dumarka iyaguna waxay shaqaynayaan ilaa xilliyada hargalka waxayna sidaasi ku faa'iidaan lacaga ay iyagu shaqaysteen waxaa suurtagal ah inaad ka hesho lacaga badan markii aad xabagta ku cabayso dhowr jawaan والله بتقبض الاله sheekh maxamed abucaqiid waa beeraley ka mid a dadka sid weyn isugu howlaa mashruucan kana faa'iidaystaa geedka xabagta ee deegaanadaas looga yaqaan hashaabka sheekh maxamed maadaama uu ku sugan yahay deegaankiisa beertiisana uu ku bixiyo juhdiga ugu badan wuxuu sheegayaa in xaaladiisu ay ceymato oo aysan culeyso ka haysan dhanka waxsoo saarka iyo gurashada xabagta maadaama uu yahay oday da ah inkastoo ay jiraan daraasaad cusub oo xabagta ku daraya liiska daawooyin cusub oo waxtar leh islamarkaana la ogaaday faa'iidooyin badan oo xagga caafimaadka haddana waxaa halkan sida caadadu ahba aan laga aqoonsaneen waxaan ka ahayn tajaarubtii ay hore usoo arkeen dadka deegaanka daawdhaqameedka ay adeegsadaan iyo sidoo kale tijaabooyinka ay la soo noolaayeen في كثير ناس قاعدين يتعالجوا بالسمع dad badan ayaa isticmaalka xabagta isku daaweeya haddii aad dareento xanuun caloosha ah waa inaad xabagta ku dartaa biyo aadna cabtaa markii ay sonkorayso insha allah waad ku caafimaadaysaa waxaa jira cudur la yidhaahdo loja qofkii uu ku dhaco wuxuu ku waabarisanaa subixii iyadoo wejigu uu isbedelay waxaana isrogayaa booska indhihiisa ee midigta iyo bidixda iyo sidoo kale afkiisa laakiin muddo saddex maalin ah hadduu foolka uu ku dhaqdo biyaha xabagta ee loo yaqaano sumgal wuu caafimaadayaa insha allah daawada tanna waa mid la tijaabiyey anigana dad badan ayaan xanuunkaasi daawo ahaan ugu qoray wayna ku caafimaadeen الحكايه دي انا بنعملها وازعل الناس ده داويت بها ناس كثيرين si kastaba ha ahaatee xabagta suudaan waa mid ka mid ah kheyraadka faraha badan ee uu allah dalkaasi ku manaystay waxaa marka laga hadlayo ahmiyaddiisa guud ahaan caalamka lagu sheegaa inuu galo farsamada in ka badan boqol iyo siddeetan nidaam oo uu muhiim u yahay waxaa ka mid a goobaha aan looga maarmin warshadaha cuntooyinka kuwa daawada iyo kiimikada intaba suudaan oo keliya waxaa mar loo nisbeyn jiray sagaashan iyo shan boqolkiiba inay soo saarto xabagta caalami ahaan waxaana laga soo gooyaa geed carabi ahaan loo yaqaan alman ama dalx waxaana gobolka kardafaan oo ka mid ah goobaha ay dagaaladu ka socdaan uu soo saari jiray siddeetan boqolkiiba ka hor intaysan dagaalada dalkaasi caqabad ku noqon wax soo saarka dadka deegaanka waxaa sidoo kale warshadaha ay wax soo saarkooda muhiimka u tahay xabagta ka mid ah kuwa soo saara daawooyinka iyo kiniiniyada iyo sidoo kale warshadaha cabitaanada aashitada leh waxaa la sheegaa in warshadu ay ku jiraan coca cola iyo bibsi ay ku tartamayaan kaydinta cadadka ugu badan ee xabagta kuwaas oo ay xusid mudan tahay in ay kol horeba diyaarsadeen xaddi ku filan muddo ku siman lix bilood oo ay isticmaali karaan inay kusoo saaraan cabitaanadooda haddii ay meesha ka baxdo xabagtaasina waxaa dhacda in gebi ahaanba ay joojiyaan cabitaanada ay soo saaraan marka laga soo tago cabitaanadaasi waxaa dhanka kale ay muhiim u tahay xabagta isku xirka iyo maadooyinka loo sameeyo si loogu keediyo daawooyinka iyo xitaa cuntada sidoo kale waxaa xusid mudan in sagaashamaadkii qarnigii lasoo dhaafay uu maraykanku cunaqabateemo ku soo rogay suudaan ay xabagtu ka madax banaaneed xayraadahaasi ugu dambeyn caalamku wuxuu sanadkiiba soo saaraa wax lagu qiyaaso boqol iyo labaatan kun oo tan waxaana ugu yaraan toddobaatan boqolkiiba xaddigaasi laga soo saaraa dalka suudaan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaas nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى